guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed rasuula soomaaliya gaballe iyo dhammaan rag iyo dumar fanaaniinta sharafta leh ee soomaaliyeed oo mar walba u taagan qaranimada iyo cid walba halkan fadhida marka hore waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waan idin salaamay marka labaad waxaan mahad celinayaa wasiirka iyo wasaaradda iyo guddiga baarlamaanka xoladiisa asal in ka badan sanad ka hoolanaa inaan soo gaarno meel meesha aan joogno maanta oo runtii aan leeyahay wasaaradda iyo agaasimayaasheeda iyo cid walba oo gacan ka geysatay anigoo ku hadlaaya magaca madaxweynaha iyo magacayga iyo dhammaan magaca xukuumadda iyo golaha wasiirada waa mahadsantii marka labaad waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed inkastoo ay tahay in loo dabaal dego horumar warwalba oon gaarno waxaan aaminsanahay anigu waxaanay inaanay dhammayn in wixii loo dabaal dego laakiin ay tahay tallaabo bilow ah oo ku aadsan dariiqa saxda oo musoco in magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya laga maamulo hawada soomaaliyeed iyadoo dhammaystiran oo aan kala qaybsanayn oo ay maamulaan dad soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeda waxaan leeyahay waa horumar bilow ah laakiin inaan sheegana aantaa markaan la wareeginay shaqada ayaan maalin aeroborka imid markaasaan ku yiri shaqaalihii joogay oo diyaaradu meeshan adin jimcad usa degi waaye waa idaan rasul wasaaro nal ma laha oo nalka maa gelisay marka waxay idhahdeen waxyay kalifaysaa oo laba boqol oo kun oo dollar oo ma wadan dhanaa laba boqol oo kun oo dollar diyaaradiisa habeenku waxyeelay markaa nin kamid ah erikaan laba boqol oo kun innagaa keenayna geliyan muhiimaddu waxay tahay haddii nololkiini daareeyiin haddii hawada la soo wareegtiin waxaa laydinka rabaa inaa haysataan waa ku raacsanahay basuulo iyo dadka halkan ka hadlay in marka hadafkiinu uu ka weynaado intaas oo hadafkiinu uu ahaado aeroboor ka weyn see loo helaa aeroboorka jidadka aeroboorka kale sidee baa loo dhisaa soomaaliya airlines dunyada la qabsami karta sidee loo helaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed sidee loo adkeyn karaa waxaan idin leeyahay marka inta yar ood qabateen ha idiin noqoto tusaale ah inta la idinka rabo inaad qabataan iyo inta aad qaban kartaan laakiin marna marna ha ku qancinina sababtoo ah haddii aad ku qanacdaan inta yar oo aad gaarteen waad sheganaysaa soddon sano ayaan adduunyada ka hadlay dadka soomaaliyeed oo dhalinta yar oo aan rabnay inaan siigno mustaqbal ka duunkan waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan eeg marka waa inaan ku faraxnaa in hawadeenu lala soo celiyey waan ku faraxnaa in dad soomaaliyeed ay ka maareeyaan garoonka muqdisho waa inaan ku faraxnaa aeroboorka habeenkii maalinta laga soo digi karo waa inaan ku faraxnaa hawadii iyadoo aan kala qaybsanan inaan haysano waa inaan ku faraxnaa dhinac walba oo aad eegto sidii loo doortay madaxweyne farmaajo in dalku uu horumar gaaro qofkii rabaa inuu gadaal uu noqdo taariikhda hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto dhinaca siyaasadda loo leeyahay hadday noqoto dhinaca xiriirka caalamka hadday noqoto dhinaca aaminka hadday noqoto dhinaca kobca dhaqaalaha la dagaalanka cusmaanka hadday noqoto sida ummadda dunida lagula dhaqanay ay naga aaminsan tahay qofkii soomaalinimadu ee qiiro iyo sharaf gelinaysa wuxuu qirayaa dalku inuu meel walba horumarka sameeyo kuwa laakiin arka mar walba horumar la sameeyo in dibukaac la sameeyo kuwa ay dhibayso horumarka soomaaliyeed waxaan leenahay waa la soo dhaafay waqtiga ummadda soomaaliyeed ee idinku qaadinaya waxaa la rabaa in hawada maanta aada soo ceshateen aanay idinku xumaan inaanay maamul xumo idinkaga xumaanin aamin daro idinkaga xumaanin caajis idinkaga xumaanin shaqo idinkaga xumaanin qof walbo soomaaliyeed oo diyaarad wadan ka raaca oo taga wadan aan wadankeena ahayn waxaa la rabaa in qalbigu xanuun waad ka fikirta xageebaan jirtay markay u xandisanayeen xageebaan jirtay jidadkan iyo sarahan iyo dowladnimadan markii la gaarayo kii wadanka ku soo noqdaa oo fiirsada kuwa weli diyaarka u ah dalka inay duuliyaan soddon sano kadib oo ku fiirsadana ilaahay waa ku ciqaabaya hooyooyinkan soomaaliyeed oo carruurtoodu ku baabaaday oo saraxyadooda ku dhibaatoodeen oo intaas marna aanay jirin kuwanan madaxda waxaana laga rabaa inaan u naxno waxaana laga rabaa annagu tusaale inaan u noqono inaan musumaadku ogoleen inaanan baaruusi qaadan inaanan dadka xoolahooda qadan inaanan qabiilkeen annagu aanan sirgursi u samayno inaan soomaalinimada u ogin inaan nidhaahdo waxa ugu weyn waan ilaalinayno oo naloo imaday waxay tahay waa sharafta iyo karaamada ugu soomaaliyeed hawada hawada in la soo celiyo waa qayb yar oo kamida soo celinta sharafta iyo karaamada ugu soomaaliyeed waxaa la marka inaad ogaataan dowladnimadu ma ahan madaxweyne iyo wasiir shaqeeya dowladnimadu waa qof walba oo soomaaliyeed oo isxilqaama dowladnimadu waa hooyo soomaaliyeed oo u istaagta xuquuqdeeda waa wiil soomaaliyeed oo iskuulaada oo yidhaahda markaan dhameeyaan macallin noqonayaa maadkee waa xildhibaan yidhaahda waxaanu adeegayaa qaranka soomaaliyeed danta soomaaliyeed aana ku hormarinaya dunida waa oday soomaaliyeed waa oday soomaaliyeed oo yidhaahda waa laga baxay waqtigii qabyaalada waxaa la soo gaaray waqtiga qaranimada waa gabdho soomaaliyeed oo yidhaahda ma yeerayna dalkeenna in la duuyo waa in dadka soomaaliyeed ay gartaan dalkan inaan la hagaajin karin haddii ayagoo aan yeelay haddii aad aragtay qof waddankaada dhibaateynaysa oo aad ku fiirsatid adiga laftaada dambiyaa marka ugu dambaysa waxaa naga dhex wada dhexeeya oo aan naloo bedeli karin waa dalka waxa aan wada leenahay waa wadan meesha aan ku soo dhammaanayna waa halka maalin dhaweyn waxaan tegay oslo waxaan la kulmay dad badan oo soomaaliyeed waxaan u sheegay haddaad wadankiina kaalmaynaysaan waa inaad halin ku kaalmaysaan waa inaad iska dhaaftaan roobka xamar ka da-ayo dababaha dool way wajirataan waa inaad telefishinka norway fiirsataan oo hawadoodu markuu roob da-ayo aad dabadaha soo qaadataan laakiin idinka oosla jooga inaad qaadataan dababo ku wajahan inaad uga okorataan roob xamar ka da-aya waa qabyaalada iyo laarushka lalaa dhalinyarada soomaaliyeed oo qaarna indiya laga keenay qaarna etoobiya laga keenay qaarna sitris laga keenay qaarna libi laga keenay ma qabyaalad baa keeni karta ma qabiil baa keeni karta ma gobol gobol baa keeni karta kuwa qabyaalada ku fikiraayo waxaan leenahay meelaa gaaraysaan mala kuwa aaminsan in qoloqolo iyo gobolgobol la kala noqon karo oo aaminsan in quluubta ummadda soomaaliyeed xuduud la kala dhigi karana waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed quluubtooda xuduud lama kala dhigi waxaa kaloo leenahay waxaa kaloo leenahay ummadda soomaaliyeed dhib waa ka soo daashay ummadda soomaaliyeed dhib waa ka soo daashay ummadda soomaaliyeed in loo naxo hadda ayay u baahan tahay waxaa marka kusoo gabagabeynayaa qof walba oo soomaaliyeed meel walbaa rasu jooga waxaa rabnaa dhaqankii ahaa xumaan iyo xaaraan la sheegay inuu wanaag lagu bado ugu dambayntii waxaan leeyahay wasiirka waa mahadsan yihiin wasaaradda iyo dhammaan dadka ka soo shaqeeyey balanteena waxay tahay haddii aad tahay qof soomaaliyeed oo aan weli go-aan ka gaarin inuu dalkiisa wax ku qabo fadlan dalkaada ammaangeli waa mahadsan